halkani waa laanta afka soomaaliga ee v o a waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban iyo efemyada magaalooyinka soomaalida qaarkood dhegaystayaal waxaad haatan kusoo dhowaataan barnaamijyo ku saabsan daryeelka caruurta iyo madadaalada dhallaanka ugu horreyn kusoo dhowaada barnaamijka kulanka waalidiinta
waad salamantahay dhegeysta kusoo dhowo markale barnaamijka kulanka waalidiinta barnaamijkan ayaan waxaan cagta ku saarnaa oo aan dhegeysta kugu siinaa naseexooyin iyo hababka ugu fudud oo aad waalid ahaan u siini karto caruurtada bilowga ugu wanaagsan ee nolosha sirta dhabta ah ee cunida cuntada caafimaadka leh ee nafaqada isku dhelitiran waa in aad xadado kalooriga cuntadaada si aad isugu dhelitirto tamarta aad isticmaasho iyo midda aad hesho haddaad cunto mise aad cabto in ka badan jirkaaga inta uu u baahan yahay miisaanka ayaa kugu kordhaa waayo tamarta aad adeegsanin buruur ahaan ayaa loo keediyaa haddaad cuntada iyo cabitaanka aad isku yaraysana miisaanka ayaa kaa go'a waxa weeye inaad caruurtaada siiso cunooyin noocyo badan oo aad hubsato in ay helayaan nafaqada isku dheelitiran oo jirkoodana helayo nafaqada uu markaasi u baahan yahay ila jaanqaad anigoo ah farxaan cali mukhtaar maanta barnaamijkeenna waxaa marti noogu ah doctor cabdi shucayb oo ah dhakhtar caafimaad guud oo ka howlgala caasimadda nairobi kulanka waalidiinta waxaa laga dhagaystaa kenya soomaaliya iyo etoobiya oo waxaan rabnaa inaan maqalno afkaartaada laga yaabaa inaad leedahay su-aal ku saabsan waalidnimada oo aad jeclaan lahayd mid ka mid ah khuburadeenna inuu ka jawaabo ama laga yaaba inaad haysid nasiixooyin caawin kara waalidiinta kale xusuusnow kani waa barnaamijka kulanka waalidiinta ee adiga lagugu talagalay sidaasi darteed hobso inaad nagala soo xiriir facebook ee kulanka waalidiinta ama noogu soo diro fariintaada whatsapp lambarkuna waa plus laba shan afar toddoba saddex labo ewer saddex labo toddoba saddex sagaal waan kaaga fadhinaa oorahdaada iyo afkaartaada dhegaysta hayloobin waxaa inoo xiga barnaamijka sisima shiko sheeko isla hadda la soco si aad u dhegaysato barnaamij kale oo xiise iyo xamaasad xambaarsan adiga iyo caruurtaada maanta barnaamijka sisima sheeko sheeko waxaa ka mid ah waxyaabaha ay caruurta ku maqli doonaan
adaa mudan barabaroolay maadaama aad soo heshay hadiyadaadii aan kuugu talagalay dhab ahaantiina aad ayaan uga walwalaynaan waayay waa tahay ka hor intaanan wax ka weydiinin doctor cabdi shucayb barnaamijkeena maanta aan wada dhagaysano sida ay uga falceliyeen waalidiinta bariga africa waan weydiinay iyaga caruurtooda cunto nooce ah ayay jecel yihiin markay da-doodu u dhexayso saddex ilaa iyo sideed sano waana kuwan jawaabahooda ilmihayga waxa inta badan ay aad u jecel yihiin hilibka digaaga tan kaleeto waxay aad u jecel yihiin subaxa oo kaleeto qoracda in ay ku cunaan hilibka tan kaleeto waxay aad u jeceliin casirada oo kaleeto marka ay soo kacaan shaaxa in ay ku cabaan jibs amaba cabitaan ilmaha hadlo xilligaas waa xilliga laga taxdiro ama waa xilliga ay korayaan ay u baahan yihiin in la gooni lagu hayo waxa si aad ugu fiican in la siiyo u habboon waa cuntada qudaartay u badan tahay caanaha iyo xanaanad gooniya oo si gooniya loo ilaaliyo caruurta waxa ay jecel yihiin midda koowaad waxaa weeyaane oo aad ay u jecel yihiin waxaa weeyaane caanaha caanaha aad bay u jecel yihiin waxaa kaleeto ay jecel yihiin kalluunka malayga waxaa kaloo ay jecel yihiin sareenta waxaa kaloo ay jecel yihiin ukunta iyo caanaha xitaa loo yaqaano yogaadka aad bay u jecel yihiin iyo khudaarta sida cambaha tufaaxa dhammaan aad bay u jecel yihiin intaasi caano fiyaasi ama baasto ani cunto nafaqa ciyaalka waxaan siiyaa daadad u dhexeysa saddex ilaa iyo sideed jir kaaroodka la shiide viyaasiga la boondeeye viyaasitaamka oo nafaqada ilmaha jirkooda dhiseyso jirkooda bucbuc ka dhigayso oo suurad quraxsan u yeelaysa ciyaalka iyo boorashta iyo cabitaanada oo furuudka ah furuudka liinta sidoo kale waan siiyaa waa tahay doctor cabdi shucayb kusoo dhow barnaamijkeenna maxaad kaga falcelinaysaa afkaartaasi waalidiinta oo cuntooyin nooce ah ayaa ku habboon caruurta in la siiyo cuntooyinka ugu habboon waxaa waye horta cunto ma arkino oo inay ahaadaan la rabaa waxyaabaha dufanka inay ku yaraadaan cuntada inayna waxyaaba sokor badanna inay ku yaraadaan cuntada maaragta yaa loo baahanya ilmaha markay korayaan waxyaabahaas marka u habboon sida hadda ma arkino aroortii hore quracda oo kale in caano oo loo faat caano oo yani faatka ku yaryahay in la siiyo sida borj uujida oo kale aad bay u fiican tahay ilmaha markay yaryihiin waxyaabaha maarkino hadda anaga markaan halkaan joogno maaragtay oo la siini karto sidii maarkino mukatiga oo ka breadka oo kale oo u fiican yahay waxyaabaha maarkino aad zaaid uga dadaalaysa ilmaha maarkino inaan siinin waxyaabaha aan junk food dhaandhaan oo kale ilmaha waxba nafaqa aan jirkooda aan ugeynaynin oo maskaxdooda waxba aan kordhinaynin ka yarayn cuntadooda intaad karayso iyo waxyaabaha maarkino sokorta badan mararka qaar waxaanu aragnaa caruur nafaqo la-aan ah oo bidhaan xun iyo qaar aad u cayilan oo miisaan weyn maxaa dhaliyaa kiisaska noocaasi oo kale ah maxay samayni karaan waalidiinta si ay uga ilaaliyaan caruurtooda noocyadaasi horta kuwa caatada ah inta badan cilado keenaa jira ciladahaas haddii maarkano xanuun oo ilmahan ay ku dhasheen hadduu ahan inta badan haddii cunto maarkano in ku filan ay helaynin haddii maaragtay biyo iyo maarkano caafimaad dari iyo maarkano nadaafad dari oo kale ay maarkano ku jiraan cuntadii iyo nafaqadii maarkano iyo jirkooda maaragta waxba saas kuma kordhayo waxyaabaha kale maarkano poor health services oo kale keenaan waaye ilmaha maarkano caadina noqda haddii maarkano maamooyinka advice fiican aan la siinaynin xagga cuntada iyo nafaqada u fiican ilmaha marka xagga maarkanoo ilmaha markanoo si xad dhaaf oo maarkan u buuran ayagana haataa dhibka inta badan haddii oo waxyaaba maarkanoo genetic aan ahayn oo maarkanoo barkood genetic maarkanoo causes baa iska jira waxyaabaha maaragtay haddii ilmihii active ay ahayn oo iska maaragtay oo mar kastaba iska guri iska jijiifaan waxyaabahaas ayaa maaragtay cunto badan la siinayo xad dhaaf ah wixii haddii maarkanoo program ay ku soconin waxyaabahaas inta badan ilmaha maarkanoo sababa inay si xad dhaaf u buurtaan ayagana active marka jirka koodu korahaya mogtahay inay very active ahaadaan baa loo baahanya mar kasta soo maa fahmin haddii mar kasta ilmihii iska jijiifaan t v waxaas ay iska fiirsanayaan cunto ay cunayaan oo cuntadiina xaddhaaf oo kale ay tahay si xaddhaaf bay u buuranayaan oo maarkino ayagana marka maskaxdooda iyo maarkino caafimaadkooda guud wax weyn baa maarkino ka halaabmaya waxyaalaha marka maalidiinta laga raba waxaawaaye inay rutiin fiican ilmaha usoo biyaan oo maaragtay cuntayaasha nafaqada leh inay markasta siiyaan ilmaha ilmihii inay si fiican active ka dhigaan oo maarkino oo mashquuliyaan intay karayaan waxyaabaha kale maarkino loo baahan yahay waxaawaaye waxyaabaha cuntayaasha oo nafaqada badan aan lahayn oo iska xun oo waxba jirka aan ku kordhinayn sida junk foodski waxaas ilmaha inay ka ilaaliyaan waxyaaba badan oo kalena iyadana oo cuntayaasha ilmaha maaragtay u encourage karay sida hadda advertska cuntayaasha zaaid u falfaaliya waxaaseyto ilmaha maarkano waxay sababi karaan inay si xaddhaaf cuntada u cunaan waxyaabahaas ayagan in in laga ilaaliyo ama si fiican maarkano loo tababaro cuntada nafaqada leh siday u caawaysaa caruurta waxyaaba badanaa ka saacidaysaa ilmaha horta si fiican bay u korayaan maskaxdooda si fiican bay u kori maskaxda especially qeybaha maarkino qofka maaragtay oo wax ku fahmo oo memoriga iyo wax kasta maarkino control kulli qofka markay nafaqadiisa ay si fiican u fiican tahay si fiican u shaqeeyaan marka ilmaha iskuolkii very bright bay ku ahaanayaan psychologiya marka ilmaha si fiican bay u korayaan mustaqbalkoodana aad buu u fiicnaanaya mar haddii si fiican ilmaha maarkino loo nafaqaynayo oo si fiican maarkino arrimahooda lala soconayo waa kuwee cuntooyinka nafaqada leh ee ku habboon in la siiyo caruurta da-dooda u dhaxaysa saddex ilaa iyo sideed sana cuntayaasha maarkano wixii oo nafaqada leh horta inay fruits iyo vegetables ay lehan fresh vegetables iyo fruits cuntadaas inay ku jirto waaye caanaha oo kale waad siini kartaa saddexda waqti caano oo faat badan aan lahayn waxyaabaha maarkano hilib iyo waxaasita maarkano cuntayaashood ugu dar kartaa bariiska iyo waxyaabahaan caadi anaga soomaali haddaan aan isticmaalno haddii hilib yar uu la socdo caanana aad la siinayso fruitsna aad la siinayso wixii difaacooda hagaajin lahaa wixii jirkooda dhisi lahaa oo dhan waa helayaan waxyaabaha kale ma arkno ilmaha maaragtay inaan maaragtay ayagana aan barno la rabo oo caafimaadka u fiican waxaayo biyaha ma arkno biyo cabitaanka waxyaabaha anaga soomaali haddaan nagu dhibka aanta badan waaye marka haddii ilmihii biyo la baro cuntayaasha ay si fiican ma arkno saddexda waqti ay u cunayaan cuntayaashan inay xaddaaf ahaadaan maaha ilmihiin aad si fiican u train garayso oo inay active ahaadaan maaragtay caafimaadkooda markasta aad ba u fiicnaanaya mararka qaar waxaanu aragnaa waalidiin ku dhibaatooda cunto siimada caruurtooda oo waxay ku khasabtaa inay cunto ku barbaryaan mise ugu hanjabaan maxay samayni karaan waalidiintaasi ee wajaha dhibaatooyinkaasi noocaasi oo kale ah kuna carqaladaysan cunto cunida ubadkooda waxyaaba badanaa maarkino la rabaa inaad suubiswaalid haddaad tahay ilmahan horta waxyaabaha maarkino cuntada maaragta hor istaagayo waxyaabaha hadday jiraan oo oo zaaid u mashquuliyo horta inaad ka yarayso waxyaabahaas oo kale hadda haddii waxa t v-ga oo kale oo kale haddii cunugii zaaid isku mashquulin saad oga distract ood ood maarkin ood maaragta oga jeedin lahayd inaad isku daydaa rabo adoo aqli isticmaalayo adoona hataa waxyaaba maarkin ballanqaad waxaas aad soo birin oo birkooda yara qaldan waxaas lagu gada hadda saas suubisa ama dhakhtar cirbada lagu soo dura hadda waxaan suubinaysa adoo waxyaaba noocaas oo kale maarkin cunugii aad kaga nixinin inaad aqli u isticmaashaa laga rabaa cuntayaasha marka maarkino haddii oo cunugii si fiican maarkin loola sasabo oo maarkino oona maaragtay xoogaho maaragtay loo kala zaaid aan loo kala dheereyn laakiin cuntadii hataa waqti ilmaha birkood waxyaabaha maaragtin oo sababa birkood hataa inay diidaan waxaaway cuntadii markay sugahayaan inaad waqti ku yara qaadato adig u keeni lahaa waxyaabahaas badi inaad maarkino aad ka ilaalisaa lagaa rabaa mar kale waxaa jira waalidiin qaar oo ubadkooda siiya cunooyinka qashin qashinka ah ee sida jibsiga iyo wixii lamid ah maxaad ku talinaysaa wallaahi aad bay u xun tahay junk foodska maarkinoo maskaxda wax weyn u dhibo waayo qofka baniaadanka maskaxda sito mar haddii si fiican u hagaagayso iyo caafimaadkiisa guud iyo wax fahamkiisa iyo fikirkiisa oo dhan maarkino aada u fiicnaanaya waxyaabaha maarkin oo memorigiisa iyo wax fahamkiisa oo dhan maarkin oo hagaajiso iyo zaaid maarkin oo unusqaamisaa cunugii marka wax wax fahamkiisa iyo ogaarkiisa wixiiso dhan haddii hoos aadaan waxay macnaynaysaa iskuulkii inuu maaragtay si fiican waxba u qabsan waayo waxyaabay uu soo tawiydii oo dhan ay ka- ay ka dhuntaa saas hadday noqotana cunugii marka moraalka baa ka dhumaya caafimaadkiisa guudna maarkin hoos buu sii aadayoo si qaab daran buu noqonaya marka junk foodka inta badan maarkino ma u fiicno ilmaha intay ka yareyn karaan ha ka yareeyaan hadday maarkino ay ka joojin karaan ina sida u fiican waayo laakiin hadday ka yareyn karaan intay ka yareyn karaan maarkino inay cuntada ka yareeyaan inay isku dayaan waayo hagaag haatanna su-aalaha iyo falcelinta dhegaystayaasha dhammaan gobolada kenya dhagaystahani waxa uu leeyahay cunugayga saddex jirka ah wuxuu aad u cunaa carada maxaan sameeyaa si aan uga joojiyo dabeecadaasi horta ilmaha carada cuno waxyaaba badana maarkino u geysani karo haddii oo maarkino cunugan maybe dhiiggiis uu hooseeyo waxaa la dhahay pika ay develop gareyn oo maarkino ku jiida carada iyo waxyaabahaas inay cunaan Eh, especially iron ironka hadduu jirkooda ku yaryahay Eh, haddii taas ay jirin waxyaabaha maarkino cunugii haddii eh, waalidkii uu danka haynin oo uu ka- uu ka mashquulsan yahay oo uu ka warhaynin waxyaabaha maarkino sabab cunug ilmaha markay yaryihiin wax kastaba inay afka iska gashadaan waa iska caadi marka caradaas waxyaabaha horta oo fitamiinka ah iyo fruitska oo jirka maarkino waxaas inuu cunugaas aad horta jirka ay cunuga ugu dadaal waxa fr- eh, fresh fruitska iyo waxaasayto si fiican usii Een, mar haddii oo caafimaadkiisa okay uu yahay eh, adigana maarkino ood si fiican isha ugu hayso cunugaada maarkino waxyaabahaas kuma dhaqaaqaya haddii oo maarkino uu cunugii carada iyo waxaas cuno waxyaaba badan baa u imaani kara wax oo maarkino dhib weyn hata u gaarsiini karo haddii calool xanuun ay tahay haddii oo dibiri ay tahay haddii ay tahay goryaan Eh, ma arkino maraha birkood haddii hataa wax ay ku dhex jiraan hataa caradaas iyo hataa inay ca- indhaxeerada hataa maarkino dib u geystaan oo calooshii maarkino is xirto oo cunugii khatar uu galo yay sababi karaan marka in maarkino waalidka eh, maarkino ilmahaas oo kale ah inay si fiican war oga hayaan oo maarkino oo waxaas maarka ka taxadiraana loo baahan yahay.
etoobiya dhagaystani waxa uu leeyahay inta badan dadka ku nool baadiyaha mise miyiga ma haystaan cuntooyin nafaqa leh maxaa ka garab dhow oo ay markaasi ka heli karaan nafaqada la doonayo sida hadda tuulooyinka iyo baadiyaha iyo nafaqada leh oo isticmaali karaan oo ilmaha maarkin oo siini karaan waa caanaha oo kale caanaha ayaa wax horta waa complete diet sidoodaba Eh, haddii oo fruits iyo waxaas ayaa ma- ma- maarkin oo greenska ay heli karaan ilmaha maarkin inay siiyaan iyo ukumaha jabuuti dhagaystani waxa uu leeyahay cunugayga si weyn waxa ugu kordhay miisaanka iyo culayska oo aad ayuu u cayilay waxaana ka cabsi qaba caafimaadkiisa maxaan sameeyaa si aan uga jaro miisaanka uu caafimaad u lahaado Eh, cuntayaasha horta maarkino waxyaabaha maarkino weydka yaraynayo eh, high protein diet oo uu siinaya cunuga waxyaabaha maarkino cunuganeeto ku jiidayo horta cunto badan inuu cuno iyo ka ilaalinaya waxyaabaha kale waxaa waye cunuganeeto inuu active ahaado iyo isku dayaya cunuga mar hadduu active yahay eh, wixii oo su- f- subag jirkiisa fulla ay energy bay isu bedelayaan waa wa- wa- maarkino baruur ma fuulaysa jirkiisa cunuga mar hadduu active yahay eh, jirkiisa wixii oo adkaynayo ba- badanaya maogi baruurku ma badnaanaysa laakiin cunuga haddii wax iska jijiifu yahay oo cunto un iska cunayo oo iska jijoogo maanta oo dhan waxaa waaye waxyaabaha maarkino eh, sababay cunuganeeto inuu baruur badan ay fuusha uu zaaid u buurto dhagaystani soomaaliya waxa uu leeyahay cunida nafaqada leh siday uga caawisaa canuga kubca maskaxdiisa cuntayaasha caadiga un ah buu siinayaa sidii la rabo un adequately eh, yani qiyaasta la rabo haddii cuntayaashii si fiican u maarkan ugu balans gareeyo hilibkaasi waxaas ay ku jiraan bariiska inay waxyaabahan aan siinayn ilmaha iyo caanana uu siinayo saddexda waqti cunugiina uu active yahay maskaxdiisa aad iyo aad bay markastaba maarkan ay u hagaagi laakiin cuntadii hadday balance dhaheen waxyaaba badan especially hadda maaragtano fruitska vegetables waxyaaba maarkano badan oo maarkano maskax developmentkeeda maarkano hagaajinayo dhanaa ka maqnaanaya haddii cuntadiisa ay ku jirin cunuga si wanaagsan dhegayste waanaga intaasi inaga maanta balse halkani ku ekow dhegayste waayo sisemi sheeko sheeko ayaa hadda inoo xigta barnaamijkani waad ku mahadsantahay docr cabdi shucayb kasoo qaybgalkaga barnaamijkeena maanta adiguna dhegayste waad ku mahadsantahay lajaanqaadkaaga iyo su-aalahaagaba intanan hawada ka bixin waa tan eedo ebyon iyo xikmadeeda maanta xikmadda maanta soomaalidu waxay tidhaahdaa dantaada iyo madaxaaga toonna lagama boodo murtidan macnaheedu waa waa in qofku aanu dayicin wixii dantiisa iyo maslaxaddiisu ay ku jirto ahamiyad gaarana uu siiyo sidaa darteed waalidiinta waa in ay la socdaan waxa carruurtooda dhibaato u keenaya sida cuntada ay cunaan iyo ilaalinta caafimaadkooda waayo haddii aanay sidaas samaynin waxaa dhalan karta in dhibaato caafimaad ku timaado sababna u noqoto murugo iyo kharash ka baxa jirka aadanaha ayaa leh goobo jermiska keena xanuunada iyo ku dulnoolayaasha ay ku kobcaan kuna tirabataan waxaa ka mid ah maqaarka qofku hadduu dhowro nadaafadda waa hubaal inaad ka badbaadin kartid caruurtaada xanuunada ka dhasha nadaafad darada maxaa ka mid ah arrimaha adiga aad isku gaftaan caruurtaada xagga nadaafadooda waxaan rabnaa inaan maqalno adiga afkaartaada dhagaystay fadlan nagala soo xiriir lambarkeena whatsapp ee plus labo shan afar toddoba saddex labo ewer saddex labo toddoba saddex sagaal sidoo kale barteena facebook ee kulanka waalidiinta oo halkaasi inagu reeb fariintaada ilaa iyo kulanti dambe oo xiise leh mac salaam
weli dhegaystayaal waxaad nagala soconaysaan laanta afka soomaaliga ee v o a haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka madadaalada caruurta ee sisimi sheeko sheeko
أنا سلام صاحبي kusoo dhawaada barnaamijkeena sisimo sheeko sheeko waxaan shimbirteedii barabaroolay u soo iibiyey hadiyad cusub oo gambaleela haddaba kartoonkan ka soo saara oo aan siiyo allah gambaleelkii kuma jira kartoonka meeya tan labaanaaba ku riday waan la yaabanahay meeshuu ka baxay tallaayaa qaatay
beertiinamaan ciyaarne waa maxay murugada kaa muuqata erni ma aragta gambaleel yar oo aan barabaroolay ugu soo iibshay hadiyad ahaan maya beert ma arkin anigu laakiin hawalwalin haddaa rabtid waa kula raadinaya allah mahadsanid erni maadaama aad iga caawisan raadinta gambaleelka hawalwalin beert maxaynu saaxiibo ka nahay inamari aan raadine haya saaxiibayaal markii saaxiibkiina murugayso iyo maxaad samaysaan oo ku dhiirigelisaan aniga saaxiibaday markay cadhoodaan oon baritannaa si ay u ilaawaan cadhada aniga saaxiibaday markay murugaysan yihiin waan sasabaa dhibkana waa la qaybsadaa aniga saaxiibaday markay cadhoodaan waan soo warwareejiyaa si ay farxad u dareemaan aniga saaxiibaday markay cadhaysan yihiin waa la ciyaaro dhibkana waa la qaybsadaa ani saaxiibaday markay cadhoodaan waan u sheekeeyaa oo waan ka qusliyaa beert halkan ma joogto inamari barabaroole ka raadin ee barxadda lagu ciyaaro gambaleelkeedii laga yaaba ina halkaa uga soo tagtay waayo markii ugu dambaysa aad wadatay waxaad ku sugnayd barxadda alla beert gambaleel baan helay kaalay halkaan arag isagii miyaa yaa beert
ma heshay makaa dhabbaay tus erni waa maxay waxaan erni waa gambaleel nooceeya kani waa gambaleel lo-eed aadna wuu u wen yahay oo barabaroolay qoor yar ayay leedahay mana la suri karaa qoorteeda
sacow gambaleelkan maada iskale ken ken kuu xidhe adigaa mudan haya beert inamani aan raadina gambaleelkaagii allah sug gambaleel baan maqlaa beert ma maqashaa maya ma noqon kara gambaleelkii barbaroolay codka aynu maqlayno waa gambaleel baaskiil mana ahan kii barbaroolay allah beert beert waa ka xumaay waxaan u maleeyay inuu yahay barabaroole gambaleelkeedii allah talow xaggee baan ka raadinaa beert aad baan uga xumahay allah mahadsanid erni maadaama aad iga caawisan raadinta gambaleelka aad ayay ii farxad gelisay waadna mahadsantahay erni allaarni ma maqashaa codka haa waa maqlaa waxaan u malaynayaa inuu yahay gambaleelkii baaskiilkii saddex lagood la ahaa ee elmo maya arni bal si fiican u dhagayso waxa uu qoyog yahay codkii gambaleelkii barabaroolay alla beert fiiri fiiri beerti barbaroole baa timi alla codkaan maqlay waa barbaroole beert allah barbarooley alla arni gambaleelku waxa uu ku xiran yahay lugta barbaroolay adaa mudan barabaroolay maadaama aad soo heshay hadiyadaadii aan kuugu talagalay dhab ahaantiina aad ayaan uga walwalaynaan waayay allah taas waxay ku dhalisay su'aal wanaagsan talow dareen nooceeya ayay dareemaan dadku markay wax ka lumaan waa idin salaamay waxaan ku suganahay barxadda dugsiga ee lagu ciyaaro waxaan u jeedaa wiilal iyo gabdho haddaba aanu gudagalo oo weydiiya su'aashaydii waa idin salaamay waxaana erni oo ka socda sisimi sheeko sheeko soo dhow erni magacaygu waa yuusuf anigana magacaygu waa saado erni waa ku salaamay erni magacayga waa cali waan ku faraxsanahay la kulankiina waxaan rabaa inaan idin weydiiyo su'aal maxaad samaysaan markii wax idinka lumaan erni maaliba ku lumay dugsiga qalinkaygii waana xanaaqay waayo xaqadii aan jeclahay saaxiibka waa ii helay uu ii soo celiyey aadna waan u farxay wah wah waa si wanaagsan aniguna haddaan helo alaab luntay waxaan u celiyaa ciddii iska lahayd waayo wuxuu dareemayaa deganaansho iyo farxad hadduu helo alaabtiisii haya adiguna saado erni maalin ayaan waxaan waayay khamaarkaygii meel kastoo aan ka raadiyana waan waayey run ahaantiina aad ayaan u murugooday laakiin hooyo ayaa waxay ii sheegtay inaanan murugoon oo ay tahay wax iska caadiya inay wax lumaan haa tan oo kale badanaa way dhacdaa haya adiguna cali maxaad samaysaa erni makuushaga waxaa sameeyo markaa meel ka helo wuxuu qof kale leeyahay allah haya iiga sheekee runtii aad baan u jeclay sheekooyinka ku saabsan waxyaalaha lumaya la helay maalin baa waxaan firimbi ka helay barxadda kubaddal ku ciyaaro waxaan ku soo laabtay maalinkii labaad waxaanan arkay koox barxadda ku ciyaarayso waxaana weydiiyey cid iska leh firimbigan garsoorihii baa wuxuu ii sheegay in isagu lahaa wuuna ku farxay inaan usoo helay wuuna ii mahad celiyey maadaamuu ku farxay anigana waxaa i farxad gelisay inaan qof kale farxadiis sabab u noqday ahwa si wanaagsan ayaad yeeshay runtii naxariis iyo dadaal ayaad muujisay maadaama aad u celisay ciddii lahayd firimbiga sidoo kale waa ku mahadsantay maadaama aad iga jawaabteen su'aalahaygii ina la wadaagteen sheekooyin aad u xiiso badan haddana ha ilaawina inaad dhegaysataan xarafkii maanta iyo abi
waanikan salaamay saaxiibayaal waa anigoo abi kasa dhowaada barnaamijkeenna sisimin sheeko sheeko iyo xarafkeennii maanta xarafkeenna maantana waa xa waxaana loogu dhawaaqaa xa xa sida xaafad intaana waxaa inoogu ekaa xarafkeennii maanta waa xa sidaas iyo kulanti dambe oo xiiso leh
maxaa kaloo ka bilaabma xarafka xa haa elma wuu garanayaa xaa waxaa ka bilaabma xeeb
fariid elma haa xeeb waxay ka bilaabataa xa maxaa kaloo haddaba ka bilowda xarafka xa xaa waxaa kaloo ka bilaabma xaashi soo sax ma aha
hagaag elmo haddaba saaxiibayaal idinkuna waa markiinni isku day inaa keentaan eray kale oo ka bilowda xarafka xa
waan idin salaamay carruuray waxaan ahay ilmo hooyadiis maanta waxaan idiin hayaa hees aadu macaan heestan oo ka hadlaysa iscaawinta waxaana rajaynayaa inaad kulligiin ka wada heli doontaan iscaawintu waa cajiibe ciddaad dhaanto caawiyo haddii ay caadhoodaan cindigooda dejiyo cadaadiskana la qaybso xidhiidhigana ka dheere adna waad cuddoonaan cuddoonaan cuddoonaan
aanan salaan saaxiibayaal kusoo dhawaada ciyaartii beer ma garanaysaan ciyaartiina maanta waxay tahay haddaba bal aan idiin sheego waxaan isku dayayaa inaan jilacod idinkuna waxaad iin sheegaysaan waxa uu yahay haye beer haye dhaha aan bilowno miyaw miyaw miyaw waa maxay codkaasi wuxuu ahaa cadbisadeed fariido haddana qiyaasa waxa uu yahay codkani xam xam xam bib bib bib baabuur fariida run ahaantii aad ayaad u caqli badan tihiin haddaba waxaan samaynayaa cod kale qofkii jawaabta sheega ayaana ah guulaystaha waayahay beer haddaba diyaar ma tihiin
beert ma kuu sheegaa codkaas wuxuu haa haa ii sheeg waxaad jishay codkii maroodiga soo maaha maya aan ku celiyo codka mar labaad
anaa fahmi anaa fahmi waa cod faras fariid oo sacbiya saaxiibteen haddaba ii sheega codka aan samaynaya xayawaanka leh wuu madow yahay wuxuuna ku nool yahay geedaha wuxuuna sidoo kale leeyahay baalal iyo afdhuuban wuxuuna u ciyaa quaq quaq quaq tuke
kor ayaad u dhahdeen tuke tukayaashu aad ayay u caqli badan yihiin waxayna u moodeen inaad u yeerteen oo waa idin yimaadeen alla tukow waan iska ciyaaraynay ee kuumaana yeerin alla tukow waan iska ciyaaraynay ee kuumaana yeerin
waa idin salaamay saaxiibayaal waa mar kale iyo aniga abi iyo tiradeenni maanta ma garanaysaan tiradeenna maanta waa lambar saddex iyo toban haddaba aan wada tirinno kow laba saddex afar shan lix toddoba siddeed sagaal toban kow iyo toban labiyo toban saddex iyo toban haddaba saaxiibayaal intaa waxaa inoogu eeg tiradeenni maanta sidaas iyo kulantii dambe oo xiiso leh
waan idin salaamay saaxiibayaal ma xasuusataan tiradeennu maanta waxay ahayd haa waxay ahayd saddex iyo toban
fariid elmo haddaba idinkuna saaxiibadiin waa la tirin kartaan kow ilaa iyo saddex iyo toban waan ku salaamay adeer soo dhawaa
biku maxaa keliga halkan ku fadhiisiyey ma waxbaa khaldan haa adeer waxaa iga lumay boombalihii ay aadda ii samaysay meel kasta waan ka raadiyey balse maan helin
sugaan adeer alaabtan meel soo dhigay horta kadib ayaynu xalka raadinaynaaye biku arrinkan elma ma la socodsiisay laga yaabay inuu ogyahay meeshay jirtee haa waa fikir wanaagsan elmo elmo elmo kaalay bal maxaa jira biku elmo boombalahaygi ma aragtayna maya biku elmo muu arkin haddii aanu arag adiguna aad weyday bal aan ka fikirno talo ma jiri kartaa meel kale aad uga soo tagtay adeer kara maayo meel kale aan uga soo tagay hadda mana xasuusto saasna waan ku waayay boombilahaygii aadna waan u jeclaa
maxaad aad u jeceshahay bikuye boombalihii aad ii samaysay baan aad u jeclaa waana iga lumay biku aad ayaan uga xumahay maadaama aad weyday bombalahaagii mararka qaarna waynala soo gudboonaan kartaa xaaladaas oo kale oo wax waynu waayi karnaa waana dareemi karaa inaad bombalahaa aad u jeclayd haa waa runtaa hadda waxaynu samayn karnaa bombale cusub sidoo kalena waan ku bari karaa sida loo sameeyo mahadsanid aato waa arrin lagu farxa runtii hooyo elmana sidoo kale ma kaa baran karaa dabcan ina mariya
mararka qaar wax baan weynaa mararka qaar wax baan helnaa markaa waxweydo maanka dejiyo maskaxdaada kaasha oo mayiisoo saar hii badaayo mar walbana iska jir murugado marxalad walbana la hayso
waanaydin salaamay saaxiibayaal run ahaantii maanta aad ayaan u faraxsanahay waayo erni ayaa iga caawiyey raadinta gambaleelkii barabarooley kaasoo aan u maleeyey inuu iga lumay laakiin ugu dambayntii aan helay waad mahadsantihiin saaxiibayaal haa sidoo kale waxaynu baranay xarafkeennii maanta waa xa xa sida xaafad haddaba ma xasuusataan tiradeenay maanta haa waxay ahayd lambar saddex iyo toban waad ku mahadsantihiin maadaama aad nagala qayb qaadateen barnaamijka sisimi sheeko sheeko haddaba sidaas iyo kulanti dambe oo xiiso leh
nasiixada maanta waan idin salaamay waalidiinta qaaliga ahow waad ku mahadsan tihiin maadaamaad carruurtiinna u ogolaateen inay ka qayb qaataan barnaamijka sisimi sheeko sheeko u sheeg carruurtaada in caawinta qoyska iyo saaxiibadu ay xoojiso xidhiidhka ehelnimo sidoo kale ku baraaruja carruurtaada inay caawiyaan saaxiibadood meel kastoo ay ku sugan yihiin sida dugsiga guriga ama barxadda lagu ciyaaraba waxaa kaloo carruurtaada aad u sheegtaa inay mararka qaarkood wax ka lumi karaan taasina ay wax dhaca tahay loona baahan yahay inaanay dareemin wax murugo ah xataa ay murugo dareemaan ka caawi inay farxad muujiyaan haddaba carruurta qaaliga ahow marka ay wax idinka lumaan maxaad dareentaan bal noo sheega naga soo waca nambarka watsapka nogana soo jawaaba su'aashan wixii tale iyo tusaale ahna noogu soo hagaajiye lambarkaas sidoo kale waxaad ka daawan kartaan barnaamijkan sisami sheeko sheeko telefishinada goobjoog iyo hoon kebl t v